allaha u naxariistay maxamed khayre afraq wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta soomaaliyeed kuwooda ugu caansan maxamed khayre waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa siyaasi inta badan cadda afkaantiisa siyaasadeed maxamed khayre wuxuu ka tirsanaa ciidanka booliska oo kasoo shaqeeyey muddo markii dambe wuxuu noqday ganacsade ka ganacsada dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi maxamed khayre wuxuu siyaasadda si weyn ugu soo canbaxay sagaashameeyadii maxamed khayre afraq waxaa la sheegaa inuu qayb ka soo noqday jabhaddii dagaalka la gashay dowladii siyaad barre ee ururka u s c wuxuuna helo kala duwan kasoo qabtay dowladihii kumeel gaarka gaar ahaan u c wuxuu kasoo noqday gudoomiye ku-xigeen oo u ahaa maxamed faarax aydiid sidoo kale dowladii cali mahdi maxamed ayuu kasoo noqday wasiirkii arrimaha gudaha sidoo kale maxamed khayre afrax labadii kun iyo afartii wuxuu kusoo biiray baarlamaankii xilligaasi lagu sameeyey magaalada eldoreed wuxuuna u tartamay xilka madaxweynenimada wuxuu galay kaalinta saddexaad maxamed khayre xukuumadii cali maxamed geedi wuxuu ka noqday wasiirka amniga qaranka wuxuuna xilligaasi fadhiisin ka sameysa muqdisho isagoo ka mid ahaa wasiiradii hubisnaa ee kusoo laabtay magaalada muqdisho maxamed khanyare dadka yaqaan waxay ku sheegeen inuu ahaa qof aan la gamban hadafkiisa siyaasadeed wayna caddeed ujeedkiisa marka loo eego go-aangaarista siyaasadda iyo baxa uu doonayo maxamed khayre sideed iyo tobankii februari laba kun lixdii wuxuu muqdisho kaga dhawaaqay ururkii isbaysiga la dagaalanka argixisada waxaana dagaal xoogan kala hor yimid madowgii maxaakiimta islaamiga khanyare oo hubkiisa ku wareejiyey maxaakiimta wuxuu dib ugu laabtay tuulada dirri oo ku dhashay sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo kowdii ee ku dhow degmada caalbuur ee gobolka galgaduud maxamed khanyare wuxuu kasoo mid noqday baarlamaankii sagaalaad sidoo kalena wuxuu halka ku wareejiyey wiilkiisa cabduli maxamed khanyare ugu dambeyn maanta ayuu ku geeriyooday maxamed khanyare magaalada muqdisho cabdinuura siyaad muddo dheer ay is yaqaaneen marxuumka geeriyooday maxamed khanyare afrax waxayna ahaayeen saaxiibo dhow goormaad baratay maxamed khanyare kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii muddadaas aan bartay isagoo soomaaliya ka yimid ayaan bartay waxaan ku bartay magaalada mombasa anigoo arday ka ah wuxuu ahaa nin aada u weji furan oo aada maaragtay soomaalinimadu ugu weyn tahay oo dadka soo dhoweeya sidaas daraaddeed anoo nin yara ayuu wuxuu i weydiiyey maxaad halkan ku joogtaa maxaad barataa waxbarashada u dadaal waxyaalahaasuu maaragtay igu bogaadiyey wixii ka dambeeyey waxa weeyo isagoo ganacsado ah oo markaas maaragtay ganacsado wuxuu noqday markaas aada maaragtay wuxuu ku kala socdaan wuxuu yeeshay kambariyo aada u waaweyn kabacdi anigu markaas waan iska tegey un dalkan maaragtay ka dhoofa kenya anigoo maaratay waxbarashadeydii dhammaystay markii dambe aan dalka kusoo noqday waxaan waxaan imid magaalada nairobi anoo magaalada nairobi jooga ayaan isku aragnay waxaa weeye siddeetan iyo shantii wuxuu iga codsaday inaan maaragtay jabhadaha hubaysan ka mid noqdo soomaaliyana maanta ay ku socoto hoogbaay waktigii horena waxaan ogaa markii cabdulaahi yuusuf soo fakaday raggii yidhi dalka soomaaliya oo haddeer dagaalkii toddobaatan iyo toddobadii ka soo baxay oo haddeer etoobiya dagaal noogu jirto waxaa weeye cabdulaahi yuusuf wuxuu codsaday in dagaalka lala galo ragga ganacsatada u yaro ka mid ahaa sida aan la socdo wuxuu ka diiday inuu maaragtay dagaalkaas la galo oo waxyaalaha u diiday haa markaas oo u diidayna waxaa weeye soomaaliya in etoobiya loo jabiyo raalli kama noqonayno soomaalina kalsoonideeda haddeer isku maaratay isku cabiran tahay ma ma duminayno maxamed khanyare oo la sheego siyaasadiisuna ahayd mid adag islamarkaana go-aankiisa sadaan la gamban ayaan weydiiyey cabdi nuura siyaad marka la eego go-aan qaadashada siyaasadda
wallaahi wuxuu ahaa nin maaragtay u bareera waayo waxyaalaha uu waxaa weeye markuu dareemay dalkii in dhibaatada ka socota iyo waxaas wuxuu noogu yeeray jabhaddii snmta inaan ka mid noqono annagoo soddon iyo toddoba nina ayuu diyaarad naga saaray magaalada nairobi oo ardisaba noo dira sidaasaan ardisaba ku tagnay markaan etoobiya tagnayna waxaan ugu tagnay ibraahim magaag sabantar iyo rag fara badan oo jabhadiiya markaan meeshaas ugu tagnayna haddee dagaalkii jabhadahaan galnay kabacdina jabhaddii maaragtay snmta gudaheediibaa khilaaf ka yimid khilaafkaas ayaan maaragtay kusoo kala jabnay markaan ku kala jabnayna kabacdi waxaa aas-aasantay la aas-aasay oo dubay iyo lagu aas-aasay talyaaniga jabhaddii u s c halkaasuu ka amba qaaday kabacdina ragga maaragtay dhaqaalaha ku bixinayay in dalka isbeddel laga keeno oo maaragtay aada maaragtay ugu xooganaa ayuu ahaa waxyaalaha aan ku jeclaa saaxiibka kula ahaa waxaa ka mid ahaa kow waxaa weeye nin wadaniyadiisu aada u fog tahay oo dalka aada u jecel buu ahaa waayo dalka askari buu kasoo ahaa oo wuxuu dhihi jiray soomaaliya hadday dowlad saxa oo sharciga ilaalida hesho waxay noqonaysaa dalalka adduunka ugu sarreeya waayo dadkanagu waa dad maskax furan dad maaragtay wax soo saar leh haddii maaragtay la dhiirigeliyo sidaas ayuu maaragtay ayaan maaragtay ku saaxiibnay maxamed khayre oo laba kun saddex iyo tobankii bishii may xilka ku wareejiyay wiilkiisa cabdiweli maxamed khayre oo baarlamaanka xilliga uu ka mid ahaa ayaa muddooyinkii dambe xanuunsanaa kuna sugnaa muqdisho wuxuuna maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho haddaba xanuunka maxamed khayre ayaa mar kale weydiiyey cabdinuure siyad oo si dhow saaxiibbay u ahaayeen
ilaahay subxaana qaadir ah ha u naxariisto jannadii firdowsaaheedna allah ka waraabiyo inta ibnul aadanku karo waa intaas inaan dhahno waxa weeyo runtii waxa weeye muddooyinkan dambe wuu xanuunsanaa xanuun maaragtay oo aada usii maaragtay halisana markii hore ma jirin kabacdi xalay saakay saddexdii saac iyo barkii ayaa jashiisu timid ilaahay subxaana qaadir ah jannadii firdowsaha ka waraabiyo aniguna meeshaas waxaa ii muuqata inaan saaxiib qaaliya oo waxgarad ahaa oo maaragtay tala bixin lahaa oo qaranka iyo dadkaba maaragtay wax fara badan maaragtay ka suurto gelinayay maaragtay toosintiisa ku bogaadin jiray ragga ayaa meeshaas ka baxay marka ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu jannadii firdowsaa ilaahay ka waraabiyo
allah oo naxariistay maxamed khayre afrax oo si weyn kaga muuqda siyaasadda soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ilaa laba kun saddex iyo tobankii ayaa ugu dambeyn maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho wuxuuna ka mid ahaa siyaasiyiinta iyo ragga muqdisho sida weyn looga yaqaan marka loo eego burburkii kadib cabdulqaadir okey v o a muqdisho